bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllah ay labada see ah fardi mطlqo iska noqona ha bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllah وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعيn ama bعd wyql iطlaaqu اlfardiyati calayhi wayaqilu waxaa yar buu yihi iطlaaqu اlfardiyati fardinimo in lagu iطlaaqo calayhi kan korkiisa fardiga nisbigan lianna algariiba maxaa yeelay gariib iyo walfarda iyo fardi mutaraadifaani waay horta waa laba eray oo isfangalaya oo xagga macnaha isku mid ah gariib iyo fardi luqatan xagga luqada iyo wasilaaxan xagga isdilaaxaba ilaa ana ahla lisilaaxi laakiin ahlu isilaaxa ahlu isilaaxa markuu leeyahay wuxuu ka wadaa culamaa musala culamaa lxadiid isilaaxooda ilaa ana ahla lisilaaxi ahlu isilaaxa haayaruu way kala dooriyeen way kala duween beynahumaa labadooda beynahumaa marka algariibka iyo fardiga min xaysu kahratu listicmaali isticmaalka badnaantiisa xaggeeda iyo waqilatuhu iyo yaraanta yacnii wuxuu leeyahay culama inkastoo fardi iyo qariib ay isku macno yihiin xagga luqada iyo isqilaaxa xaggiisaba laakiin culamadan ahlu xadiidka iyagu way kala gediyeen oo way kala duween iyagoo fiirinayo isticmaalka badnaantiisa iyo qiladiisa yaraantiisa ayb falfardu fardigu marka akharu maa yutliquunahu intay ku ilaaqaan waxaa ugu badan oo ugu badnaansho badan cala alfardi lmutlaqi inay ku ilaaqaan fardiga mutlaqa ah fardi hadday iska ilaaqaan oo hada xadiidun fardun oo kale ay yidhaahdaan waxay ku ilaaqaan sida badan cala alfardi lmutlaqi kii mutlaqa ahaayo qaraabada aslu sanad gelayso waalgariibu ereygaa markay isticmaalaan algariibna akharu maa in inta ugu badanoo yutliquunahu ay ilaaqayaan cala alfardi nisbiyi fardiga nisbiga korkiisay ku ilaaqayaan marka fardina waxay u isticmaalaan haddii alfardu bis la yidhaha hada xadiidun fardun la ilaaqo fardiga mutlaqay inta badan u isticmaalaan haddii la yidhaahdo hada xadiidun gariibun markay yidhaahdaanna fardiga nisbiga ah bay u jeedaan sida badan isticmaalkooda kaasuu ku badan yahay wahaadaa kanna min xaysu iطlaaqu lismi calayhimaa waa marka laga fiiriyo isimka ilaaq ilaaqiisa yani ilaaq ahaan laaq ilaaqiisa yacni isimka marka alfardu iyo al yani algariibu iyo marka isim ahaanta loo ilaaqayo waayo waxaa hadda aan ka hadlayno haddii isim ahaan loo ilaaqo fardigu wuxuu ku dhacayaa midka mutlaqa ah gariibkuna haddii layska ilaaqo nisbigu ku dhacayaa waa marka isimka la isticmaalaya algariib alfardu wa amaa min xaysu isticmaaluhum isticmaalkooda marka la fiiriyo alficla ficilka ay isticmaalayaan almushtaqa ficilka mushtaqa markay isticmaalayaan oo waa maxay maalan tafarada bihi fulaan aqraba bihi fulaan ayay dhahayaan ficil bay ka dhigeen falaa yufariquuna ma kala saarayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan fi lmulaqi nis fi lmulaqi mulaqa fardiga mulaqa iyo wanisbiyi iyo midka nisbigaaba tafarada bihi fulaan waa ku ilaaqayaan aw aqraba bihi fulaan hadda laba waxbau noo kala sheegay marka gariib iyo fardi isimkooda la isticmaalayo waxaa qaalib ahoo badan fardun markay yidhaahdaan mulaqay ujeedaan gariib markay yidhaahdaanna waxay ujeedaan nisbiga sida badan laakiin markay ficilka isticmaalayaan tafarada bihi fulaan aqraba bihi fulaan markay isticmaalayaan labadaba waa u isticmaalaan ayb intaa waa la fahmaan umalayna ayb fayaquuluuna waxay dhaha falaa yufariquuna ma kala saarayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan fi lmulaqi mulaqa iyo wanisbiyi iyo fardiga nisbiga labadaba tafarada bihi fulaanu aw aqraba bihi fulaan ayay dhahayan waqariibu min hada istidraad baa la yidhaha warkaan hadda soo socda marka isaga hadda masaladii uu rabay waa ka hadlay warkiibaa war u dhiibay marka kale adoo marka mas'ale ku jira ayaa warkii aada waday baa war kale kuu dhiibaya baxdi kale markaasaad lugta ku jiidanaysaa istidraaq baa la yidhaha marka istidraaq luga baxsi waayo nacam qofku marka mar wa mararka qaarna fawaa'idda ku timaado istidraadka ayaa ka weynin badan midda asalka weligaa ha isdhihin yacnii mawduuca wadaadkan muxuu uga baxaa iyo yacnii kitaabkan yacni hadal baa socday mawduucaa socday muxuu uga leexday ha isdhihin culimada weliba istidraadka aadka ugu badan waxaa ka mida ibnulqayim aada ugu badan mas-alow siduu u wado intuu ka baxo ayuu wuxuu gelayaa baxi jaanibi ah baxigaa jaanibiga waxaa laga yaabaa in masaa-il waaweyn laga helo weliba qofka hadda hadduunan kitaabka daalacanin ee faharista iyo keliya nin fiirfiiriye uu iska yahay ma fahmayo faa-iidadaasi ilaa booskeeda kuma imaanaysa marka weligaa kitaabka marka haddaad fursad u heli kartid ba waa qiraa'o marka oo dowri ah baa lagu wadaa ayb halkan marka ti waa istidraad fiiri marka istidraadkan wa qariibun min hada kan oo waxaa u dhow midkan xaggiisa waxaa u dhow ikhtilaafuhum ikhtilaafkooda ay isku khilaafeen fi lmunqaici waalmursali munqaic iyo mursal ayb hal humaa mutagayiraani ma kala duwan yihiin ow laa mase ma kala duwana fa akharu lmuxadisiina muxadisiinta badankood cala tagaayuri inay kala duwan yihiin bay ku tageen laakinahu inda cinda iطlaaqi اlismi isimka marka la iطlaaqa laakiin isimka waa maxay almursal almunqaic ama marka la yidhaha mursalun munqaicun marka saa loo iطlaaqo waaye markaa wa ama cinda isticmaali اlficli اlmushtaqi ficilka mushtaqa a isticmaalkiisa agtiisa fayastacmiluuna alirsaala irsaalku waxay ayay isticmaalayaan faqad oo keliya labadiiba marka markay waxay ka hadlayaan yacni markay ficilka mushtaqa isticmaalayaan inqiaaca iyo irsaalku labadaba waa u jeedaan fayaquuluuna waxay dhahayaan arsalahu fulaanu sawaaun waxaa isku mida kaana dalika kaa kaagaasi ha ahaada mursalan mursalkii isdilaaxa lagu yaqaanay ow munqadican ha noqdo waxaana kusoo marnaa tirmidiga iyo kitaabadan wuxuu ku leeyahay maalan arsalahu fulaan hadduu ku yidhaah ha u qaadanin taabici baa nebiga u tiiriyey in laga wado keliya waana dhacdaa sidaas waxaa kaloo dhici karto irsaalkii oo maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi meesha inuunan ooline ee mu inqiaac in loo jeedo shucboo kale xadiidka inqiaac ku wariyayoo kale in laga wado maalan waxaa laleeyahy arsalahu fulaan waa wa asnadahu fulaan arsalahu fulaan marka waxaa laga wadi karaa mursalkii isdilaaxa lagu yaqaanay iyo inqiaacii labada waa iska noqon karaa marka halkan marka waxay tahay ficilka marka la joogo arsalahu munqaica iyo mursalkaba waa loo isticmaala laakiin haddii isimka la isticmaalo hada xadiiu mursal la yidhaha hada xadiiu munqaic marka la yidhaha waa kala duwanaanaya sida qaalibkee badan waa iyada lafteeda waayahay wal wuxuu ku yidhi marka meeshaa wa min hama meeshaa ayaa atlaqa gayru waaxidin mid wax ka badan oo itlaaqay mimanna ah laa lam yulaaxid aan aada u mulaaxadaynin oon milicsanin mawaadica isticmaalihi isticmaalkiisa yacni ficilka irsaalka mushtaqa meelaha isticmaalkiisu yahay aan aada u milicsanin ayb wuxuu ilaaqay calaa kahiirin in badan korkooda min almuxadisiina muxadisiinta kamida ayuu wuxuu ku ilaaqay annahum iyagu laa yuayiruuna laa yugaayiruuna inaynan yacni kala doorinaynin bayna almursali walmunqaic qaar baa markay arkeen arsalahu fulaan wawaxa ay arkeen ayaa wuxuu yidhi arsalahu fulaanun oo loo isticmaalaya markay arkeen munqaic marna mursal loo isticmaalayaa qaar baa waxay yidhaahdeen marka culamaau lxadiid maba kala saarayaan munqaica iyo mursalku waa isku miday dheheen marka waana qalad leanna maxaa yeelay diqada halkan ku jirto soo sheegay haddaa fahamto waa dareemi marka marka aynan kala saaraynin waa marka ficilka ay isticmaalayan marka laakiin isimka la isticmaalayo waa kala saaran yihin ayb wa min hama meesha atlaqa gayru waaxidin mid wax ka badan wuxuu idlaaqay mimanna ka mid a mankaasi miman xaal uu ka mid yahay lam yulaaxid aan milicsanin mulaaxadaynin mawaadica isticmaalihi isticmaalkiisa irsaalka ficilkiisa meelaha loo isticmaalo aan mulaaxadaynin calaa kahiirin adlaqay ku tacalluqeen calaa kahiirin in badanuu ku idlaaqay korkooda min almuxadisiina muxadisiinta ka mida anahum iyagu laa yugayiruuna bayna almursali wاlmunqaici buu ku iطlaaqay dushooda mana ahan saas walaysa kadalika sidaana ma aha limaa xararnaahu liajli ma kii dartii xararnaahu aan taxriirinay arrinkan aan kuu sheegay dartiis baunan ku ahayn oo ahlu xadiidka munqaic iyo mursal way u kala saaran tahay ee markay ficilka isticmaalayaanay labadaba u wada isticmaalaan marka meeshaa in lagu baraarugay u baahan tahay waqalla waxaa yar buu yidhi man nabaha qof baraarujiyey cala nuktati nuqtada fii dalika meeshaa ku sugan dhexdeeda wax baraarujiyeyna waa yaryihiin buu yidhi ayb marka kitaab kitaab loogama maarmayo haddii aad maalan nin dhowr kitaab akhrisato ama yacni aada fiiriso ama aada dhowr wadaad ka akhrisato kitaabka halka kitaab nin walbaa faa'iido aadan kan kale ku arkinaa ku arkaysa marka weligaa laysma dhaho kan waxba kitaabkan waa soo akhristay iga dhaaf aniga lama dhaho waxaa laga yaabaa marka midkan faa'iido inaad ka hesha kii hore aadan ka helin cilmigu marka ilaahay dadku ninba waxbaa ilaahay afkiisa u saarayaan ayb halkaa marka wuxuu uga baxay buxuufta baxdigan dambe haddana wuxuu iska ahaa istidraad laakiin waa faa'iido badan yahay wa khabaru laaxaadi binaqli cadlin taami اdabطi mutasil الsanadi gayra mucallalin walaa shaadin huwa صaxiixu lidaatihi halkan marka wuxuu ka rabaa inuu ka hadlo marka xadiidka aaxaadka min xayثu اlqabuulu wاraddu aqbalitaan iyo radin marka loo eego wuxuu u qeybsamaa saxiix iyo xasan iyo daciif ayuu u qeybsamaa saxiixii buu ka bilaabay marka saxiix maxaa la yidhaha wixii shan shardi laga helaa la dhahaa shan shardi buu halkan u sheegay marka shardiga koowaad marka waxay tahay an yakuuna naaqi an yakuuna naaqi naaqiluhu cadlan naaqilka soo warinayo ragga sanadka ku jiro in cadli uu yahay cuduul inay yihiin cadli marka maxaa la yidhaha cadli waxaa la yidhaahdaa qofku malaka oo alla kacabsi inuu leeyahay qofkaani waa in laga helaa alla kacabsi ku xambaari karo inuu been ka dheeraado nebiga inuu ku been abuurto inuu ka dheeraado wax diin ku xambaaraysaa la rabaa in laga helo wa ilaa qofku haddaanu diin iyo alla kacabsi badan ouna lahayn ee waa beenuu sheegaya si sheegaya waayahay meeshaas marka cadligii marka an yakuuna waa almuslimu albaaligu alcaaqilu alsaalimu min asbaabi اlfisqi wa khawaarimi اlmuru'ati waa nin waa muslim gaalkii baa baxayo waa caaqil majnuunkii baa baxayo junuunka laftiisa waa qaybinayaan mid mu muطbaq ah iyo mid muqaac oo kala go-go-ayo haddii midka kala go-go-ayo hadduunan saamayn ka markan uu caafimaadka qaba haddaynan markaa kale saameyn ku yeelanin warar baa ku jira kutubta dhaadheer oo musalaxa baabkaas gelaysa muslim caaqil baaliq inuu yahay qaangaar waa inuu qaangaar yahay qaangaar marka cunuga yarkaa baxayo cunuga yarkaa hadhow hadhihin ishkaal ha igu keeninoo hadhihin de xadiidka ilmo yaryaroo lix jir toddoba jirba waa xadiidka waa maqlaane maqalka maaha waxaa laga hadlaya hadda waa addah isagoo yar waa soo xifdin karaa xadiidka laakiin waqtu ladaa waa inuu qaangaar nin weyna uu yahay nacam waqtu taxamul iyo waqtuladaa ay kala tahay nacam hadda waqtuladaa waayo wax laga hadlaya baaliq marka waa inuu yahay an an yakuuna saalima waa waa an yakuuna saaliman min asbaabi lfisqi fisqiga asbaabtiisana waa inuu ka nabad galo waajibaadkana waa inuu la imaado muxaramaadkana uu ka fogaado marka alla ka cabsi waa inuu ku jira ninkan diin waa inuu leeyahay ayb wa khawaarimi lmuru'ati muru'ada waxyaabaha wax u dhibo akhyaarnimada ayb intaasaa marka cadligu ay ku tilmaamaan asalkan hadda cadli in la shardiyaa waxaa u ah miman tardawna min ashuhadaa'i ilaahay markhaatida uu aqbalaya la yacni la aqbalayo inaan aqbalno uuna amray waxay tahay waa midka laga raalliyahay maxaa laga raalliyahay diinkiisaa laga raalliyahay waa inuu marka taas shardiga koowaad waa shardiga labaadna waxaa weeyaan an yakuuna taama dabdi dabdigiisu inuu dhammaystiran yahay meeshaan marka laba arrin fahm taam iyo dabdi kala gar fahm labadoodaba marka meel ku meel ku wada xiro mid kasta dabdi marka hore aan ku horumarna dabdi waxaa la yidhaahdaa waxaan uu soo warinayo waa inuu xifdisan yahay xifdisan yahay marka wuxuu noqon karaa dabdu sadrin waa in wixii xabadka ugu jiraanoo xifdisan yihin goormaa la dhihi karaa waa xaafid waa daabit oo dabdu sadrin waxaa la dhihi karaa marka mar allaale marku u baahdo xadiidkaas waa inuu istixdaarsan karo dareerin karana haddii marka uunan xusuusan karin ma daa ma ahan yani daabit ma aha ayb dabdigu laba u qaybsama marka dabdu sadrin dabdu sadrin marka waa in mar allaale markuu u baahdo waa inuu keeni karo uu soo istixdaari karo iyo dabdu kitaab dabdu kitaabin waxay tahay kitaabu ugu qoran yahay xadiidkiisa walidalika culamaa lxadiid waxaa arkay qaar loo tarjamayo o la dhahayo fulanun kana saaxiba kitaabin wixiisi kitaabay ugu qornayeen kitaab marka aad wax ku dabdiyaana waxaa shardi ah an yakuuna alkitaabu masuunan cindahu aw cinda hiqatin kitaabkaas waa in uu yahay mid la dhowray oo gacantiisa isagao ku jiroon ka bixin ama nin hiqa ah oo lagu kalsoon yahay gacantiisa inuu ugu jiro haddii marka kitaabku kitaab xaggaas iska yaal iska yahay oo meel walba la yska dhigo waxaa dhici karta qof intuu qaado hal xaraf inuu ku daro meel laa aynan ku jirin laa inuu ku daro macnii waa kharib maa marka walidalika dad badan waxaa la yidhi waxaad ku arkay kutubta taraajimta fulanun ubtuliya biwaraaqi suu-in hebel waxaa lagu imtixaanay mid wax u qoro xun waxa uu qoraaba kitaabka xoogaa kale wax yaroo ku darsadaa marka si aynan taa u dhicin waa in labadaa isnal ama nin isaga inuu gacanta ku hayo ama inuu ku haayo gacanta uu ku hayo nin hiqa ah ayb dabdigii labadaas waay taam uu ku xiray marka meeshaan taam ayuu ku xiray taam markuu ku xirayaa da ogow wuxuu rabaa inuu ka saaro meesha dabdigu hadduunan taam ahayn ka waran oo xoogaa qaliil oo yacni oo unan dhammaystirnayn asalkiisii waa joogaa laakiin taam ma aha khafiif waay dabdiga khafiifkaa hadhow buu ku dhihi doonaa fa in khafa dabtu falxasanu lidaatihi xadiidka raawigiisu dabdigiisu khafiif yahay saxiix ma noqonayo xasanu tega isagana hadda wuxuu tacriifin rabaa waa khabaru wahuwa saxiixu lidaatihi saxiix buu rabaa inuu hadda tacriifiyo taamna marka iyadana muhimaddaas bay leedahay shardiga saddexaadoo saxiixu uu leeyahay an yaku itisaalu sanad waa sanadku inuu xiriiro itisaal marka la yidhaha waxaa baxaya sanadku inuu go-an yahay maxaa marka itisaal la yidhaahdaa raawi kastaa ee xadiidka warinayo ninka uu ka warinayaa waa in uu la caasiray isku casri inay noolaayeen ee inay kulmeen walow mar tanna in la ogaado haddii dariiqada bukhaari aan ku socono labada yacni raawi kastaa ninka uu ka warinayo waa inuu casriguna inuu kulmiyo oo mucaasara ay dhexdooda taallo isla markaa dhexdooda uu yaallo liqaana in la ogaado wa an yuclama liqaa'uhumaa walow maratan un tusaya inay labadooda kulmeen waa dariiqada marka bukhaari ku socdaa saas ah iyo cali bnu lmadini iyada ayaana axwad ah oo dadaalku ku jiraa waayahay meeshaasna marka waxaa weeyaan itisaalkii waa kaas hayra mucallalin walaa shaadin shardiga afaraad saddex baan hadda sheegnay shardiga afaraad allaa yakuuna mucallalan waa inuusan noqonin xadiid mucallal ah oo la cileeyey mucallal marka waxaa loo jeedaa bicillatin qaadixatin bicillatin khafiyatin qaadixatin cillo qarsoon oo haddii sanadkan daahirkiisa la fiiriyo cillo kama muuqato laakiin waa qarsoon tahay cillada kow haddana cillo wax dhaawacaysana way tahay oo haddii sanadku ku timaado ama matniga ku timaado xadiidka dacfi bay u keeni waa in marka taa uu ka nabadgalo ayb mucallalku marka waa u keeni doonaa waa waa inuunan marka shaadna waa inuusan noqonin shardiga shanaad allaa yakuuna shaadan waayo shaadna waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa owlaa minhu saasuu ku tacriifin doonaa qof maqbuula inuu khilaafo nin isaga ka owleysan ka owleysan marka waxay noqon kartaa ka badan waa hal nin markaasu wuxuu khilaafay shan qof waa ka owleysan yihiin shan in la qalad xugmiye iyo hal halaa qaladka ku dhow ayb liman huwa owlaa minhu wuxuu noqon karaa nin isaga ka xifdi badan maalan nin iska aslu dabdi laga helo laga helay baa wuxuu khilaafay maalig oo kale isaga waa laga xadiidkiisu shaad buu noqona waalaa yakuuna shaadan marku leeyahayna ogow oo dariiqadii fuqahadow ka leexana oo wuxuu u leexanayaa dariiqat lmuxadisiin fuqahada iyaga laa yuciluuna bishuduud sidoodaba ayaga shuduud waxba kuma cilayaan baabu ziyaada marka la joogana yuliquuna waxay idlaaqayaan ana ziyaadatu min ahiqati maqbuulatun bay iska idlaaqayaan iyaga marka agtooda shaadku cilo kama ah fuqahada nimanka fuqahada usuuliyiinta laakiin culamaau lxadiid shuduudka agtooda cilow ka yahay xadiidkana lagu radiyey weliba ee baab waxaan anagu aan ka hadlaynana waa cilmu lxadiid fiqi ka hadli mayna falqowlu qowluhum marka ayb ila iyagaa wax tacriifinaya mogta dad waa jira culamada xadiidka iyo kamida oo iyagu maslagaas maro oo aan shuduudka waxba ku cilayneynin ayb wadaadkan hadda maalan kutubtan sunanka iyo wax ka sharsharxo oo alfiyatu suyuudigana sharxay maxamed cali aadam alethiobi shuduud wax ku cilayn maayo waxyaaba marka niqaash iyo waxbuu gelgelayaa laakiin niqaash saa usii ballaaran badan ma aha waayahay marka wuxuu yihi wakhabarul aaxaadi intaas waay marka inta shantaa shardi wixii laga helo waa xadiid saxiix ah ha ahaadee marka saxiixun lidaatihi waay lidaatihi wuxuu ka wadaa isaga iskiis ayuu saxiix u yahay shay kale oo kaalmeeyey saxiix kuma noqonin oo bannaanka ka ah wa khabarul aaxaadi khabarul aaxaadka binaqli cadlin cadli soo naqlintii cadliga oo taami dabdi dabdigiisu ou dhammaystiran yahay mutasili sanadi sanadkii yacni sanadkiisu uu yahay mid xiriiro hayra mucallalin xaal ounan ahayn mid la cileeyo walaa shaadin shaad mid ahna xaal ounan ahayn huwa isagu asaxiixu lidaatihi asaxiixu lidaatihi baa leedahay wahaada kani awalu taqsiimi lmaqbuuli maqbuulka qeybintiisa kan ugu horeeyo wa ilaa arbacati anwaacin loo qaybiyo xadiidka maqbuulka afar loo qaybinaya liannahu maxaa yeelay isagu imaa an yashtamila inuu koobsado min sifaati lqabuuli aqbalitaanka tilmaanteeda calaa aclaahaa inuu ka koobo derajada ugu sarreyn badan ow laa ama inuunan ka koobin alawalu kan hore asaxiixu lidaatihi waa midka iskiis saxiixa u ah wathaani midka labaad oo aan derajada ugu sarreysa ka koobin ee sifaatulqabuulka aan ka helin in wujida haddii la helay maa yu maa yajburu in wujida haddii la helo maa yajburu dalika kaagaas wax kabayo alqusuura ee gaabinta ah gaabnaantaasi oo sarreynta badan ka gaabtay wax kabaya haddii la helo wadalika ka kahrati duruqi waayee duruqda badnaanteedoo kale waayee fa huwa saxiixu aydan kaan laftiisu waa saxiix laakiin laa lidaatihi iskii saxiix uma ahane ligayrihi buu saxiix ku yahay waxaysu meel laa jubraana ma gaarin derajada ugu sarreyso wax kabaana waa waaye waxaysu meel laa jubraana kab la-aan kab uunan jirin fa huwa alxasanu lidaatihi wa ayib si aa yaro dhib badanoo uta dhib yaroo u taxliilina wain qaamad hadday qumto qariinatun qariino qariinada oo turajixu rajaxayso jaaniba qabuuli maa shay aqbalitaankiisa jaanibkiisa yutawaqafu fiihi laga istaagayey xadiid laga istaagi lahaa ee layslahaa jaanibulqabuul iyo jaaniburaddi tolow yaa badan haddii la helo qariino jaanibulqabuul xoojinayso fa huwa alxasanu aydan kaa laftiisu waa xasan laakiin laa lidaatihi iskiis uma aha xasane ligayrihi buu ku yahay afartii qeyb marka waa kaasan wuxuu kasoo bilaabay marka ee sifaatlqabuulka meesha ugu sarreysa xadiidka in laga helo ama inaan laga helin haddii laga helo waa saxiixun lidaatihi waa laga waayey waxaa laga waayey aclaa ogo waa ismu tafdiil meesha ugu sarreynta badnayd waa laga waayey laakiin waa sarreeyaa isaga laftiisa ayb waxaana la helay markaa yacni waxaan ujeedaa laakiin asligii asalkii qabuulkii waa laga hayaa isaga sidiisa asal ahaan wax kabana waa la helay isagoo awalba taami dabdi oo kale aan ahayn oo iska xasan ah xadiidkii xasana dariiq labaadoo xasana ayuu helay kab ayaa marka meeshaa laga helo qusuurkii ou ka gaabtay derajadii sare maanta waa la kabay muxuu noqonayaa marka saxiix laakiin kii hore waa inuu ka duwanaado muxuu uga duwanaanayaa lidaatihi ma noqonayo ligayrihi buu noqona ayb kii aslulqabuulka laga hayey laakiin hadduu waayo wax kabo xasanu lidaatihi buu imaana jooga midkii daciifka ahaayoo lays lahaa warkan wax xoojiyaa jaanibulqabuul iyo jaanibulraddi taradudka loogaga jiray haddii qariino la helo jaanibulqabuul rajaxayso xasan buu soo noqonayaa laakiin laa lidaatihi bal ligayrihi intaa marka waa ka wuuna ku laaban doonaa waqudima waxaa la hormariyey alkalaamu hadal cala saxiixi waqudima alkalaamu cala saxiixi saxiixa yacni hadalkiisii baa la hormariyey lidaatihi ka iskii saxiixa u ah sababtu waa maxay liculuwi rutbatihi darajadiisa sarreynteeda darteed waalmuraadu bilcadli quyuudaadkiibuu hadda sheegaya hadaaye aan sharaxnay waa dareerinaynaa un marka waalmuraadu bilcadli ulajeedada laga leeyahay alcadlu man lahu waa qof leh malakatun malako malakada oo taxmiluhu ku xambaarayso calaa mulaasamati taqwa alla kacabsi laasimitaankeeda waalmuru'ati iyo muru'o waa qof alla kacabsi iyo muru'o inuu laasimto wax malaka ku xambaaraysa waa inuu leeyahay cadli kaasaa la yidhaha ninka intaa leh ayb waalmuraadu bitaqwa alla kacabsigana waxaa loo jeedaa ijtinaabu alacmaali sayi'ati acmaasha xun in laga dheeraado oo min shirkin shirki ah ow fisqin fisqi ah ow bidcatin ama bidca ah kaasaa loo jeeda ow bidcatin buu leeyahay haddana maca dalika waxaa jira rag bidca iyagoo ku jira la aqbalay xadiidkooda oo ruwaadda waxaa ka mid a rag bidca kaanuu mutalabisiina bibidcatin haddana xadiidkooda la aqbalay wou keeni doonaa kuwaas manaa riwaayat lmubtadic meesheeda markaan gaarnaan ugu tegayna isagii uu kala qaybqaybin doonaayo daaciye iyo hayru daaciye u kala saari doonaa daaciyaha waa la diidi doonaa sababtoo ah tuhmaa ku jirta isaga wahaakada wadabtu dabdigana dabdu sadrin waaye dabdi sadri xabadka xifdi wa huwa an yuhabbita waa inuu sugo maa samicahu waxa uu maqlay bixaysu meel yatamakkanu ou tamakunayo min istixdaarihi soo xaadirsashadiisa shayga uu rabo mar allaale markau doonaba inuu keensan karo mataa shaa-a goorta uu doono inuu istixdaari karo laakiin haddaad cabaar ii sug ood yani maxay ahayd maxay ahayd aada leedahay ma xifdisnid waa markaa siay ku garan jireen culimada laba shayba in la fahmaa waa muhim horta dabdiga maxaa lagu gartaa innaga hadda ogaanay macnihiisa laakiin see lagu garana waxaa lagu gartaa imaam muslim muqadamadiisu ku sheegaa qofka waxaa la fiirinayaa ardayda isaga la siman ee axaadiidta uu la wariyo dadka xufaadda ah hadduu badanaa waafaqaayo ninkaa waa daabit haddii uunan waafaqayninoo inta badan uu khilaafayo dabdi male marka ninkaa haddii toban xadiid uu wariyo sagaal hadduu dadka ku khilaafo ee ninkaa dabdi ma haya ee marka dambe qofku daa isagoo daabit oo aada wax u xif uhayo ayaa haddana markuu da- noqdoo kale waxaa dhici karta inuu xoogaa hilmaan iyo ku yimaado say ku tijaabin jireen qofkaas inuu tagayur ku dhacay ama ikhtilaad ku dhacay waxay samayn jireen muxadisiintu marka kaanuu yulaqinuunahu waa imaanayaan marka axaadiistiisii oo warin jirayoo ou yaqaanay iyo kuwo kale ay isku dhex darayeen markaasi waxay leeyihin akhbaraka fulaanun hebel baa wuxuu kuu warramay yacni ana fulana xadaahu qaala xadaanii fulaan isaga marka hadduu yidhaha sax haa haa haddii uu yidhaahdo markay toban xadiid oo kale ku imtixaanaan yaa laga yaabaa laba ama saddex uunan isaguba warinin weligiis inay ugu dhex daraan haa hadduu iska yidhaahdo de ninkaa waa isku dardarmay marka ma yani cilmigan xadiidka maxaad u malaynaysaa yani inaan aada loo ilaalinin aada loo ilaaliyin laakiin qofka aan ku dhex jirin ma fahmi karan wuxuu iska leeyahay xadiidka wixii la rabaa lagu dari karaa buu iska leeyahay wixii la rabaa laguma dari karaa haddii lagu daro dadka yaqaanaa yaqaan waa fahmayaan yacni qofku waxuusa isagu aqoonin ma ahan in wax jira maaha inuu yidhaahdo sax ma ahan ayb waayahay sidaasay marka imtixaan uga qaadi jireen wadabdu wuxuu yihi dabdu sadrin uu ka hadlay wadabdu kitaabin wa huwa dabdu kitaabku siyaanatuhu ilaalintiisa way ladayhi agtiisa uu ku ilaaliyo mundu samica markuu maqlay laga bilaabo fiihi yani riwaayada yani xadiidkaa kita yani kitaabka dhexdii uu ku maqlay wa saxaxahu ou saxiixiyey ou saxday yani kitaabkii saxday ilaa an yu-addiya minhu ilaa uu ka gudanayo kitaabka xaggiisa waxaa laga rabaa maalinkii uu maqlay laga bilaabo kitaabku inuu ilaaliyo kitaabku muxuu soo maraa isagana dhowr shay buu soo maraa waad qoraysaa marka hore sheikhan maalan axaadiidtiisaa la qoraa boqol xadiid ama kitaabuuba leeyahay ninkan kitaabkii waa la waa waa ardaygu waa qorana nusqadaa markuu qorto sheekhiibuu ka dhegaysanayaa nusqadii sheekha ayaa ayuu qabanayaa waa saxayaa haddana wixii uu qoray inay sax yihiin iyo in kale nusqadii asalkee sheekhii ayuu ka saxayaa marka waxaa la leeyahay nusqa kitaabkiisu marka wuxuu noqonayaa nusqo saxan muqaabalaa la yidhaha camalkaas marka muqaabalay dhahaan culamaa ulxadiid yacnii kitaabkani waxaa lagu saxay kitaab saxan isaga marka waa fiicnaanaha calaamaday u samey jireen weliba axaadiidtu waa badan tahay marka maalan xadiid la akriyo ka labaad intaan la gelin koobaab inay qorayaan eber ah eberto koobaab intaa markay qoraan labada xadiid ay udhexaysaa hadday dhexda marka dhibic uga yeelaan macnaheedu waxay tahay kitaabkaas waa la muqaabaleeyey waa macnaheedu haddii dhexda aan dhibic looga yeelinna ma saxna waa iska jiri kitaabkaas bal fiiri muslimiinta say wax u qori jireen wax u dabdin jireen yaa ka ilbaxsan marka muslimiintana gaalada hadda dadka qaarkood waxay u maleeyaan iyaga in qoraalka iyo hab qoraalka in iyaga laga soo gaaraan loo maleeya waktigii ay muslimiintu wax qori jireen gaaladu godadka iyo kuhuuftay ku jireen laakiin innaga maxay naga dhaadhiciyeen waxay yidhaahdeen cusuurtii islaamkee dahabiga ahayday waxay ku magacaabaan cusuurtii mugdiga ahayday dhahaan dadku bani aadamku ilbax ma ahayn waxba ma ogeyn innaga waana laga dhaadhicinaya marka waxaas alcusuur lmudlima laleeyahay marka dark agesay dhahaan waqtiga mugdiga waqtiyadii mugdiga sanadihii mugdiga iyagaa mugdi ku jiray laakiin muslimku mugdi kuma jirin muslimku maantuu ka yani jahli ku sugan yahay haddii la fiiriyo berigaas waxaan bay saa u qoraayeen kitaabkii marka la muqaabaleeyo marka oo saa loo saxo ama midda sheekhiisa nusqo lagu saxay buu ku sixi karaa haddii la doonana oo lagu saxaa kadib marka kitaabku meeshaa laga wasax yacnii wasaxaxahu saasuu ujeedaa wa huwa siyaanatuhu ilaalintiisa waaye ladayhi agtiisa uu ku ilaaliya mundu samica fiihi markau maqlay ou kitaabka dhexdiisa ku maqlay xadiidka wasaxaxahu ou saxay kitaabka ilaa an yu-addiya minhu ilaa laga gaaro marka uu gudanayo yu-addiya minhu waa markau xadiidka warinayo waa uu sheegayo ayb culimadii hore marka waxay samayn jireen oo kale kutubta ay ku samay jireen markay dhimanayaan qaarkood kitaabada waa dhaqi jireen ama waa gubi jireen waxay u yeeli jireen sidaa marka laba siba waa u yeeli jireen si waxa ay tahay in kitaabku uunan gacanta u gelin qof aan munaasab ahayn wax uu ku dardarin marka leanna kutubtan mutawaatir siday hadda u tahay waagaas uma ahayn sheekhaan axaadiidta isagaa maqlay dad badan ma oga ee markaas waxbaa la haddii laga bedelo khatar waa laakiin hadda bukhaariga caalamka yaallo wax ma laga bedeli karaa maya wixii lagu daro waaba yacni si fiican baa loo yaqaanaa nusakh badan buu leeyahay bukhaariga ee iska dhaafe bukhaariga axaadiidta ku jirto waxaa loo sameeyey faharis xaafid ilmisi kitaabkiisa haddii lasoo qaado tuxfatul ashraafka axaadiidtii bukhaari adraaftooda meesha waa ku taalla ninkii raba marka inuu ogaado waxaan inuu bukhaari ku yaalla inuunan ku oolin siyaabo badan baa loo soo saari karaa laakiin berigaas ma jirin waxyaabahaas waxaa halis ay ahayd marka in wax la geliyo saas darteed baa ku kalifi jirtay inay kitaabada marka ama ay gubaan ama ay cillada labaad oo kale ay ugubi jireen waxay ahayd armow gacanta u galaa qofaan yacnii qof inta si xun u fahmo diinta markaa si xun u tarjamo taana way ka baqi jireen leanna dadka qaar cilmigoodu fahamkoodu ma gaari karo kutubaha qaar hadduu gacanta ku dhigo waxaa laga yaabaa inuu meel kale la aado labadaas sababood ay sheegaan ayb waquyida bitaami ayaa lagu qeyday buu yidhi ishaaratan ishaaro la ishaaraya darteed ila arutbati ama mushiiriina xaal aan nahay inagoo ishaarayno ila arutbati alculyaa darajada sare fii dalika kaagaas qabuulkii yacnii aqbalitaanka darajada ugu sarreyso ishaaro la ishaaraya darteed yaa wuxuu leeyahay ayaa taam loogu qeyday loogu qeyday dabdiga walmuttasilu muttasilna maa xadiid waayo salima ka nabadgalay maa xadiid waayo salima nabadgalay isnaaduhu isnaadkiisu uu nabadgalay muxuu ka nabadgalay min suquudin dhicitaan fiihi dhexdiisa ka nabadgalay bixaydu meel yakuunu ou ahaanayo kullun mid kastaa min rijaalihi raggiisa ah samica dalika almarwiya kaa la warinaayo ou maqlay min shaykhihi shaykhiisa ou ka maqlay ayb muttasiluu marka kuu tacriifiyey wuxuu ku yidhi waa wixii isnaadkiisu uu ka nabadgalo min suquudin fiihi dhicitaan dhexdiisa in waxay ka dhacaan dhicitaankana waa sidee bixaydu meel yakuunu kullun mid kastaa ou ahaanayo min rijaalihi min rijaali sanadihi sanadkiisa rijaashiisu ay noqonayaan samica dalika almarwiya xadiidkaa la warinayo inuu maqlay min shaykhihi ou ka maqlay xoogaa samicadan ihaamay keeni kartaa habka wax layskaga wariyaa samaac keliya maaha isagaa sheegi doono sheekha haddii uusan ka maqlin afkiisa laakiin uu ku dul akriyey sheekhiina dhegaystay waa sax itisaal waa jiraa qasab maaha inuu marka dhegta un uu ka dhegaystaa shardi maahane xataa haddii sheekha lagu dul akriyo kitaabkiisiibuu kuu dhiibay markaasuu ku yidhi waana kuu ijaasiyey wax waa lagu warin karaa itisaal waa noqonaysaa marka nin kastaa inuu ninka kale la kulmay unbaa fiican wasanadu sanadna taqadama tacriifuhu tacriifkiisa waa soo hormaray muxuu ahaa sanad muxuu kusoo tacriifiyey xikaayatu dariiqi lmatni ayb wlmucallalu mucallalna luqatan xagga luqada maa shay waayo fiihi dhexdiisa cilatun ay ku sugan tahay wasilaaxan xagga isilaaxana maa xadiid waayo fiihi dhexdiisa cilatun cilo ay tahay cilada oo khafiyatun qarsoon qaadixatun oo wax dhaawacayso washaadu shaadna luqatan almunfaridu waay wasilaaxan isilaaxa xaggiisana maa shay waaye yukhaalifu fiihi dhexdiisa uu ku khilaafayo alraawi raawiga man uu ku khilaafayo axad huwa isaguba arjaxu minhu isaga ka raajaxnimo badan alraawi waa iska idlaaqay idlaaqana waa laga fiican yahay wuxuu dhihi doonaa hadhow shuduudku raawigiisu waa inuu ahaado raawi hiqa ah ama saduuq ah ee ninka daciifkaa wuxuu khilaafo munkar inbuu ayb maa yukhaalifu fiihi raawina isaga laftiisa marka de ictiraadkaa waxaa looga difaaci karaa munkarka laftiisu waxa culimada qaar baa shuduudku labadaba u isticmaala amase waxaa la dhihi karaa haddii shaadkiiba la diiday ninkii hiqada ahaa wixii uu ku khilaafay man huwa arjaxu minhu hadday shaad noqoto la diiday nin daciifa min baabi owlaa waa ku dhex jiraa marka meesha aduu laakiin waxaa fiicneyd min baabi lbayaan wuuna bayaanin doonaa isaga meelo kale ku bayaanin walahu tafsiirun aakharu tafsiir kale uu leeyahay say-atii imaan doona tanbiihun qowluhu uu yihi wakhabaru laaxaadi khabarulaaxaadku kaljinsi waa jinsi markuu jinsi ku leeyahay afraad ayuu shamlinayaa afraaddiisana waxaa saxiix iyo keyrkiisba isugu jiraa khabarulaaxaad marka la yidhaha saxiixa xasanka daciifka intaba khabarulaaxaadka waa soo gelaya kaljinsi jinsi oo kale waayo wa baaqii quyuudihi quyuuddiisa inta soo hartayna kalfasli waa soocitaan maxaa looga soocaa afraadi kale ayb markuu ku yihi wakhabarulaxaadi saxiixii daciif waa isla soo galeen iyo xasan marka wuxuu rabaa inuu saxiixii sooco quyuudan uu ku soocay marka quyuudaani marka waa kalfasli waa isilaax mandiqi ah wa qowluhu uu yihi binaqli cadlin ixtiraazun ixtiraaz waxbuu iskaga ilaalinaya camaa kii xaggiisa uu kaga ixtira yaa lagaga ixtiraazayaa yanquluhu gayru lcadli qofka aan cadliga ahayn waxa uu wariyey ayuu meesha ku saaray wa qowluhu huwa yusamaa waxaa lagu magacaabaa faslan huwa xaggay ku jirtaa huwa saxiixu lidaatihi meesha dambe wa qowluhu huwa uu yidhina faslan yusamaa faslan baa lagu magacaabaa yusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa isagu faslan damiiru lfasli ayb kuufiyiintuna waxay dhahaan cimaad yatawasadu wuxuu dhexdhexaystaa bayna almubtada'i waalkhabari mubtada'i khabar dhexdooda yu-dinu wuxuu ogeysiinayaa biana maa bacdahu waxa isaga ka dambeeyo khabarun inuu khabar u yahay camaa qablahu waxa isaga ka horeeya walaysa binactin lahu sifana uma aha sifa uma aha yacni huwadaani mubtado hore oo war badan uu dheuu soo dhex galay oo khabarul aaxaadi baa mubtado ahaa kadib war badan ayaa dhexda yimid huwadaani marka waxa soo socda inay khabarka wa khabarul aaxaadi khabarkeedu in huwada ay ka dambeyso ayay ku tusaysaa wa qowluhu lidaatihi uu yidhina yukhriju wuxuu saarayaa maa yusamaa saxiixan wax saxiix lagu magacaabo laakiin biamrin khaarijin arrin ka baxsan isaga nafsadiisa ka baxsan oo saxiix ku noqday ayb bimrin arrin khaarijin canhu isaga xaggiisa ka baxsan saxiix ku noqday kamaa taqadama yani marka lidaatihi uu leeyahay muxuu saarayaana wuxuu saarayaa wixii saxiix ah laakiin wax isaga ka baxsan dartii saxiix ku noqday ayb laakiin kan isagaa nafsadiisuba saxiix u yahay ayb watatafaawatu rutabuhu isagii buu kala qaadqaadi doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed